بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim darsigeennii konton iyo saddexaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fii ma yalzamu lmukallafa fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya waa kitaab mukhtasar ah oo gaaban laakiin axkaam badan iyo fawaa'id badan aanu ka helna weeyaan soonka markii shiku uu soo dhameeyey ayuu rabaa inuu ka hadlo ictikaafka maxaa yeelay ictikaafka iyo ramadaanka xidhiir baa ka dhexeeya nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ictikaafka ayuu weliba aada u badi jiray oo ictikaafku waa nagaadida lagu nagaado masjidka iyo beytka ilaahay lagu nagaado ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahaa niyo gooniyaho weliba u baahan yaho qofku markuu masjidka soo galo meel aan horta masjid ahayn kuma ansaxo qofku markuu masjidka soo galo waa inuu niyeysto weeyaan ilaa waxaan niyo lahaynu ictikaaf hadduusan niyeysan ka ansixi maayo ictikaafku bilaa soom xitaa adigoo ah baad samayn kartaa haddii lagu nadro waajib buu ku noqdaa zawjada uma banaana haddii aysan zawjkeeda idan uga haysanin baa la yidhaahdaa addoonkuna waa sidoo kale hadduusan sayidkiisa uga haysanin idan asna uma banaana laakiin waa shay aan banaanayn oo maxaasixa ayaa la yidhahdaa oo ka ansaxayo weeyaan haddaba ictikaafkii ayaanu ogaa doonaa kabacdina masaa-ishii ramadaanka nooga laabneed iyo tobanka dambe iyo laylatulqadarkan wax yar isxusuusi doonaa insha allah faslun fi lictikaafi ictikaafka ayuu u fasal yahay yusanu waxaa la sunneeyaa ictikaafun ictikaaf baa la sunneeyaa kulla waqtin waqti walbaba ictikaafku waa sunno kuma qaydna ramadaan kaliyahe ama habeen ha noqoto ama maalin ramadaan ama bil kale waqti walba ictikaafku waa sunno laakiin wayata'akadu ictikaafku wuxuu sii adkaanayaa oo aad qofka looga dalbaa fii ramadaana bisha ramadaan ayaa weliba sii fiican masaajidda in aad loogu nagaado wa afdaluhu waxaana u fadli badan ictikaafka markii ramadaanka lala imaanayo fil cashri tobankii alakhiiri dambe oo minhu ramadaanka ka mid ah ayaa weliba fiican ictikaafka in loo sii badiyo sababtuna waxa weeye hadde bishii ramadaan habeenkii ku jiray oo barakada badnay baa la dalbayaa la raadinayaa weeyaan waa lidalabi laylati alqadri sharafta habeenkeedii dalbideeda darteed allatii layladaasoo hiya iyadu khayrun ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood yacni siddeetan iyo saddex sano iyo waatan la yidhaha afar bilood muddo intaa u dhikanta cibaadadii lagu sameeyo hal habeen oo ka khayr badan weeyaan ayaa la dalbaya oo aada loo raadinaya maxaa yeelay layladaas nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam aad buu u raadin jiray weliba waxaa la wariyaa nabigeennu inuu aad u ammaanay leyladan xadiis bukhaari iyo muslimba ku sugan nabigeennu wuxuu yidhi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min denbih qofkii leylatulqadarka istaaga oo qiyaam iyo khayr ku nooleeya ilaah rumayn iyo ajiraasi asagoo uu qasdaya oo dan kaleeto iyo qasad kale arrintaa aan u samayn ilaa ilaahay inuu rumaynayo ajirna ka raadsanaya mooye dembigii ka dhacay oo sakaa'irta ahaayoo dhan baa loo dhaafaa leylatulqadarku bisha ramadaan oo dhan baa lagu qariyey laakiin habeennada ugu dambeeya tobanka ugu dambeeya ramadaanka ayaa aada loo raadiyaa weliba tobankaa tiradiisa isdheer sida labaatan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo shan labaatan iyo toddoba labaatan iyo sagaal habeennada tirada isdheeraha aada loo raadiyaa weeyaan imaamu shaaficiyo kaleeto tobanka dambe unbaa laylatulqadar ku jira aada ha loo raadiya buu dhihi jira baa la yidhi waxaa la badiyaa ducada habeenka horta waa la nooleeyaa aad baa habeenka macnaha daacada ilaahay iyo khayrka loogu nooleeyaa baa la yidhi waxaa la yidhaahdaa noolaynta habeenka macnaheedu waxa weeye daacada ayaa la badiyaa salaada qur-aan akhrinta ducada ducadana waxaa ka mid ah nabiga ducadii uu u sheegay ee saxaabtu ahayd allaahuma inaka cafuwun kariimun tuxibu alcafwa facfu canna ilaahayow adigu waxaa tay mid cafin badan oo wanaagsan kariim oo deeq badan tuxibu alcaf cafintana waa jeceshahee facfu canna ilaahow nacafi baa la yidhaahdaa marka habeenkoo dhan in la nooleeyo oo daaco iyo khayr lagu jiraa ugu sarrayda waxaa darajada labaad ah oo ku xigta masalanba habeenka mucdamkiisa iyo badankiisa qofku inuu daaco iyo khayr ku nooleeyo waxaa la yidhaahdaa waxaa ugu dambayso ugu darajo hoosayda qofku salaada cishahana inuu jamaaco ku tukado subaxana uu jamaaco ku tukado weeyaan marka saddexdaa darajo bal darajada aad ka qaadanayso adugu oon fiiri habeenkoo dhan daaca inaad ku noolayn karto si laylatulqadarka ilaahay kuu siiyo habeenka badankiisa inaad daaco ku noolay karto si ilaahay laylatulqadarka kuu siiyo ugu yaraan haddaadan wax kala awoodin bal cishaha iyo subaxaba jamaaco ku tuko iyo taraawiixaha iyo khayrka si aad u liibaanto leyladaas baa la raadinayaa tobanka dambe sababta nabigeennu calayhi salaatu wasalaam loo yidhi daacada iyo khayrka u aad u badi jiray sidaas weeye ictikaafka marka la samaynayo meelahan hadda la kiraysto iyo lokaalada iyo meelahaa sidaa guryaha la kireeyey kuma ansaxo laakiin wuxuu ku ansaxaa waxa weeye waa meel beyt ilaahay ah oo waxa weeye waqfan ayuu ku ansixi karaa wa afdalu wa shuruuduhu ictikaafka shuruuddiisuna sabcatun waa toddobo qofka ictikaafaya shuruud baa loo xidhaa haddii kale ictikaaf ka ansixi maayo shuruuddaa midka ugu horeeya al islaamu muslimnimo weeyaan waa inuu qofka ictikaafaya muslim yahay waalcaqlu waxgarasho weeye waa inuusan waalnayn haddii uu yahay qof dumara wannaqaa'u waa inay daahir ka tahay cani alxaydi wanifaasi xayd iyo nifaasba waa inaysan qabin ilay gabadha xaydka qabtaa iyo gabadha nifaaska qabtaba hadda ka hor baan in badan soo marnay inaysan u bannaanayn beytka ilaahay inay ku nagaato shardiga kale oo afraad shardiga kale oo afraad waxa weeye waa an yalbasa qofku inuu nagaado fawqa qadri duma'aniinati salaati salaada xasiloonideedii wax ka badan qadarkeedii salaadda inta lagu xasili jiray marka rukuucda iyo masalan baa lagu jiro sujuudda iyo dumaaniinadaas qadar ka badan waa inaad xasisho ee haddaad beytkii soo gasho adoon xasilin ka baxdo ictikaaf maaha shardiga shanaad ictikaafka waxaa shardi ah wa an yakuuna fi lmasjidi inuu masjid ahaado masjid inuu ahaado weeyaan meel aan la kirayn oo macnaha masjid ah waa inuu ahaado weeyaan beyt ilaahay waxaa la yidhaahdaa masjid waa dhul aan macnaha waxa weeye qof milkigeeda sheega karta aan la arkinin oo waqafa weeyaan oo lagu tukado halkaa waa inuu ahaado hadde hadduusan masjid ahayn markaa ansixi maayo ictikaafku weeyaan taas baa la yidhaahdaa wey meel amaa maa arduhu muctakara falaa yasixu fi ilaa an buniya fiihi sakiifatan oo markaa o baldatan mawqifa dalika masjidan fayasixu lictikaafu fiihi weeyaan liqowlihim yasixu waqf waqfu saqfi sufli duuna alculuw wacagsi hada min wa an yanwiya waa inuu shardiga shardi waxa ah inuu masjid ahaada maan dhahnay waa shardiga shanaad waa inuu masjid ahaado meesha lagu ictikaafayo shardiga lixaad waa an yanwiya waa inuu niyeysto alictikaaf ictikaafka waa inuu niyeysto qofka ictikaafaya waa inuu ictikaafka niyeysto weeyaan marka waa inuu ictikaaf la yimaado ictikaaf niyeysta baa la yidhi alislaam walcaqlu walnaqaa wa an yalbasa wa an yakuuna fi lmasjid wa an yawiya alictikaaf waa lix shardi marka lix buu hadda noo sheego weeyaan lix buu hadda kitaabku tiriyey shardiga koobaad wuxuu ka dhigay qofku waa inuu muslim yaha baa layidhi shardiga labaad waa inuu caqli leeyahay shardiga saddexaad waa inuu xayd daahir ka yahay iyo nifaas gabar hadday tahay weeyaan waxaa kaloo lagu daraa qofku waa inuu janaabo uusan qabinin waxaa kaloo shardi ah qofku inuu nagaado fawqa qadri dumaaniinati salaat wax ka badan weeyaan qadarkii salaada lagu xasilaya wax ka badan waa inuu meesha ku xasilo shardiga lixaadna wa an yakuuna fi lmasjidi shardiga toddobaadna wa an yanwiya alictikaaf shuruuddaas calaa xaasil loo xiraa weeyaan waxaan rabaa lixdaa shardiyu sheegay shardiga lagu sideedeeyaa waxa weeye watajibu waxaa waajibaysa niyat lfardiyati faradnimo in la niyeysto in nadarahu ilaa lix shardiyu hadda noo soo sheegay kan ku darma kanaa toddoba looga dhiga faradnimo qofku waa inuu niyeysto haddii ou ictikaafku maalan ba nadar yahay oo ictikaaf lagu nadray ou yahay waa inuu faradnimo niyeysta weeyaan liyatamayasa can innafl waa inuu yidhaha nawaytu farda alictikaaf aw alictikaaf almanduura weeyaan ictikaafka waxaa kaa burin karaa wayabdulu lictikaafu wuu buraa bilkhuruuji min almasjidi masjidkaoo laga baxo bilaa cudrin wax cudurdaara adigoon lahayn qofku inuu isagoon wax cudurdaara lahayn masjidka uu ka baxo ayuu ictikaafku ku buraa baa la yidhi wax cudurdaara isagoon lahayn buu masjidkii ka baxay haddii uu cudurdaar u baxa baa la yidhi cudurdaarkaasoo aan tataabuca dhib u keensanaynin sida qofku inuu xaajo soo guto oo masalan badan iyo masquul iyo u baxay haddana uu soo laabto taa iyada dhib u keeni mayso ictikaafka waxuu kaloo ictikaafku ku buraa ilaahan ka megan galnaya wabiriddati wa biriddati ridda ayuu ku buraa weeyaan oo qofkii ictikaafkii isagoo ku jirabu wuxuu la yimid qowl ama ficil ama ictiqaad diinta looga baxo ilaahan ka megan galnay haddii uu isagoo ictikaaf ku jiro uu ridoobo hadda ictikaafkii wuu buro weeyaan walciyaadu billaah wasukri wareerna wuu ku buraho qofkii hadduu wareero oo caqligiisi isku qasmo sukrigaasoo almutacadii bihi ou asagu ku gabood faray baa la yidhi haddii laakiin uusan waxa weeye cudurdaar markaa asagu uu leeyahay oo asagu uusan tacaddi samaynin markaa ku buri maayo sukriga waxuu kaloo ku buraa walxaydi wanifaasi gabadhiibaa xayd ku dhac iyadoo ictikaaf ku jirta ama nifaaskiibaa yimid oo soo dariyey markaa wuu burayaa weeyaan nifaasku waa dhiig umulaadka in badan baan soo qaadanay waa dhiig yimaada gabadhu markay umusho ka bacdi waxuu kaloo ictikaafku ku buraa waljimaaci buu ku buraa weeyaan oo isagoo ictikaafki ku jira ayuu jimaac la yimi sawjadiisiioo dabcan iyaduna ictikaaf ku jirta haddee markaa xaaraan bay noqonaysaaoo waxaan rabaa waxay noqonaysaa waxa weeye ictikaafkiibaa buraya weeyaan maca alikhtiyaar wa bilcamd waalcilmi bitaxriim ila xaaraan bay ku dhaceene shay xaaraama isagoo ku cilmi leh oo kas u sameeyey oo weliba u qasday hadduu arrintaas sameeyo xaaraan buu macnaha ku dhacaya weeyaan ictikaafkana shar macnaha waxa weeye waxaa la yidhaahdaa farqi umale beyna an yakuuna aljimaacu fi lmasjidi ow khaarija xaajo u baxay masquul baa aadayaa buu yidhi markaasuu inta gurigiisi ku leexday sawjadiisii isagu kulan dhex maray ictikaafkii waa buray weeyaan ama iyadiibaa ictikaaf beytka ilahay ku ictikaafsaneed hadday dhacdo taa nafteedu meel cidlaha iyaga labadooda masjid cidlaha oo u xiran oo ay ku ictikaafayeen haddii jimaacaasi uu dhex maro xaaraan bay ku dhaceen jimaac wuu buray weeyaan macnaa ictikaafkii ilaa cibaadadu ku dhex jiray wuxuu kaloo ku biraa ictikaafku wa inzaali lmaniyi bilmubaasharati buu yidhi mani baa qofkii ka timid mubaashara bay uga timid weeyaan ka lamsin wa qublatin masalanba dhunkooshadii iyo taabashadii iyo mucaanaqadii iyo kuwaasoo kaleeto mubaashara haddii la yidhi waxaa ku baxay hadduu waxa weeye zawjadiisi inta sidaa u fiiriyo arko isagoo ictikaaf ku jira ama ku tafakuro sidai aan ku soo marnay ramadaankaba ee markaa mani ay ka timaado soomkiisiina buri maayo ictikaafkiisiina buri maayo intaasoo dhamm waa asalka ictikaafka wixii burinayaan ka hadlayni hadda wuxuu sheikhu ka hadli doonaa thawaabku wuxuu ku buro soonka naftiisu waa la mid soonka asagana asalkiisa waxa buriya waa intii aan soo marnay shay caynun min acyaani dunyaa mathalan hunqaaca kas la yskaga keeno cayn adduunyo oo meeljawfa qofka gaarta waa shay asalka soonka burinaya haddana waxyaabahan aan soo marnay waa asalka ictikaafka wixii burin lahaa amaa haddii la yidhaha soonka sawaabkiisa maxaa buriya qowlu zuur hadduu qofku la yimaado been hadduu la yimaado namiima hadduu la yimaado xan hadduu la yimaado qof haddoo wax ka sheego kulli waxaasoo dhan waxaa ku buraya soonka sawaabkiisa weeyaan maxaa yeele nabigeennu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofkaan iska ilaalin qowlu zuurka iyo camalfalka lagu dhaqmo cuntada iyo cabidda uu ka tegey ilaahay wax macnaa uguma fadhiyaan yacnii haddaad ka fogaan weydo waxyaabaha xun oo dhan adoo sooman mar walbaba dembigan layska ilaaliyo waa waajib hadda ramadaankuna xurmo gooniya buu leeyahay weeyaan marka sawaabkiibaa buraye qofku isagoo sooman hadduu qof xanto ajirkii soonkiibaa baaba'ay laakiin maalinkaa soo qaday la odhan maayo ictikaafkuna waa la mid qofku isagoo ictikaaf ku jira qof hadduu wax ka sheego qof hadduu xanto been hadduu sheego namiima hadduu sameeyo wax xaaraama hadduu cuno hawaabkii unbaa buraya weeyaan hadduu noo sheegaa waa kan wayabdulu wow buraa hawaabu lictikaafi ictikaafka thawaabkiisu wow buraa wuxuu ku buraa bishatmin cay qof la caayo oo wax laga sheego wuu ku buraa weeyaan haddii aad qof wax ka sheegto thawaabkii ictikaafkiibaa buraya ow qiibatin ama wuxuu ku buraa mathalanba oo ictikaafka thawaabkiisa ou sidaasoo kale asna ku buraa buu yidhi shatmigaa horta wuu ku buraa weeyaan oo qof baad wax ka sheegtay mathalanba ictikaafkii thawaabkii wou buray weeyaan wuxuu kaloo thawaabka ictikaafku ku buraa ow qiibatin xan sababteeda weeyaan xantana nabigeennii baa noo sheegay waa walaalkaa wuxuu kahonaya inaad ku tilmaanto ow kadibin been been buu sheegay isagoo ictikaafaya thawaabkii baa ka buray ow namiimatin ama iskudirdir isku dirdir buu sameeyey namiimuu la yimidoo waxa weeye dad buu hadal u kala qaaday isagoo fasaadna uga jeeda iyo fitno ayuu sidaa u sameeyey weeyaan wuxuu kaloo ku buraa baa la yidhi ow akli xaraamin ama xaraam la cuno ayuu ku buraa weeye waxyaabahaas o dhan ba thawaabka buriya faa'idatun haadihi middaani faa'idatun faa'ido weeye limuriidi dukhuuli lmasjidi masjidka geliddiisa qofka doonaya waxaa loo sunneeyaa an yuqadima rijlahu lugtiisa inuu soo hormariyo alyumna ee midig aadaabta sheekhan sheikhu nabara waxa weeye qof walboo doonaya beytka ilaahay inuu galo waa inuu lugta midigtaa horta ku hormariyaa laakiin musqusha markaad gelayso lugta bidixda iyada lagu hormariyaa markaad ka soo baxaydo musqusha lugta midigtaa lasoo hormariyaa masjidkuna waa cagsiyo marka aad gelayso lugta midigtaa la hormariyaa marka laga soo baxayana lugta bidixdaa la hormariyaa weeyaan ilaa meel khayr labaad gelaysaa markaad gelayso lugta midigtaa ku bilow nabigu tayaamun buu jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka midigta ku hormari khayr weeye waxaa loo sunneeyaa qofka beytka ilaahay gelaya in uu lugta midigtaa hormariyo oo markaana uu akhristo ducadan wanaagsan oo sunnada ah ducaduna waa ta an yuqadima rijlahu lyumna bacda ikhraajin marka hore labada kabood buu siibanaya bacda ikhraaji rijlihi lyusra min nacliha wa wadcihaa calaa dahri nacli weeyaan wuxuu akrinaya ducadan wayaquulu wuxuu leeyahy acuudu biاllahi alcaظiim wabiwajhi اlkariim wasuldaanihi اlqadiim min aلshayطaan الrajiim bismi اllahi walxamdu lilah allahuma صali calى sayidina muxamadi wacalى ali sayidina muxamadi wslim allahuma اkfir lii dunuubii waftax lii abwaaba raxmatika wasahil lii abwaaba risqika ducadaasuu akrinayaa weey acuudu billaahi ilaah baan magan gelayaa allihii alcadiimi ee weynaa oo sha'nigiisa iyo awooddiisuba ay weyneed wa biwajhi ilaahay daatadiisan magan gelayaa alkariimi wanaagsanaa wa suldaanihi ilaahay saldanadiisan magan gelayaa alqadiimi horreeyey min ashaydaani baan ka magan gelayaa shaydaankii alrajiimi ee la rajmiyey bismi illaahi ilaahay magaciisan ku bilaabanayaa walxamdu lilaahi ilaah baana mahad u sugnaatay allaahuma salli ilaahu u naxariiso calaa sayidinaa sayidkeeni muxammadin nabi muxameda sala allahu calayhi wasalam wa calaa aali sayidinaa sayidkeenna ahaladiisa ilaahu u naxariiso muxammadin nabiyullaahi muxamedah wasalim ilaahu badbaadi wasallim weeyaan waa markaad ducaynayso waa ficil amar wasallamana waa ficil maadidii la dhihi lahaa allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf dunuubii ilaahu dunuubtayda ii dhaaf waftax lii ilaahu ii fur buu leeyahay abwaaba raxmatika raxmadaada albaabadeeda ilaahu ii fur wasahil lii ilaahu ii sahal abwaaba risqika risaqaaga albaabadiisa ilaahu ii sahal kulligeenba ilaahu noo fur oo noo sahal abwaaba risqika waidaa kharaja haddii uu ka baxayo min almasjidi masjidka qofku markuu ka baxayana aadaabta waxay amartay sidan in la sameeyo qaddama wuxuu hormariyaa rijlahu lyusraa lugtiisa bidixda ah wa qaala wuxuuna yidhaahdaa haadaa ducada aan soo marnay dhammaanteed ayuu akhriyaa ilaa laga soo gaadho acuudu billaahi alcadiimi wa biwajhi alkariimi wa suldaanihi alcadiim min ashaydaani alrajiim bismi illaahi walxamdu lilah allahuma salli calaa sayidina muxamedi wacalaa aali sayidina muxamedi wasalim allaahuma akfir lii dunuubii waftax lii abwaaba fadlika ou hadda leeyihi waxfadnii min ashaydaani wa junuudihi intaasuu akrinayaa weeyaan wa qaala wuxuu yidhaha haadaa ducada aan soo marnay ilaa laakina annahu qofku yaquulu wuxuu yidhaahdaa waftaxli ilaahu ii fur abwaaba fadlika fadligaaga albaabadiisa ilaahu ii fur abwaaba raxmatikadii saasaa lagu bedelay waxfadnii ilaahu ixafid min ashaydaani shaydaanka ilaahu iga xafid iyo wa junuudihi shaydaanka iyo ciidamadiisaba ilaahu iga ilaali buu leeyahy hadda halkaa wuxuu noogu dhameeyey sheikhu waa soonkii weeyaan iyo axkaamtiisiibuu noo dhameeyey ictikaafkiibuu haddana ka hadlay soonku wuxuu lahay shuruud la yidhaha shuruudulwujuub qofku inuu muslim yahay qaangaar yahay caqli leeyahay awood u leeyahay baan soo marnay taas baa shuruudda ka mid a ilmaha yaryarka ah iyagoo toddoba sana maraya wakhtigii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaada ha la amro ayaa soonkana la amrayaa weeyaan hadda waxaad og tihiin ayagoo ilmihii qaangaara ah waxaa lagala baqayaa in la yidhaahdo sooma oo salaadii tukada sharcigeennuna markay toddoba sano xaddu tamyiiska ay gaarhaan soonka bisha soon waa inay soomaan ilmuhu waa in lagu tarbiyeeyo maalinka u qaangaaro sidee u soomayaa haddii horay aad u soo bari weyday waa inuu hadda intuu awood u leeyahay yacni markuu awoodi waayo oo maalinkii uu yidhaha baahidiiba iga badato tabar u yeelo waayo cudurdaar buu leeyahay ku tababar kii tababar yeelayo weeyaan oo macnaha ilaahayba waxa weeye ou karsiiyo inuu ka aqbalo calaa xaasil soonku wa kaas waa la amrayaa weeye waa haddii ay awoodaan baa la yidhi hadday awoodaan weeyaan shuruud la yidhaha shuruudda sixow soonku leeyaho waxaa wuxuu ku ansixi karaa qofka muslimka oo caqliga leh oo gabarh hadday tahay xayd iyo nifaas aan qabin buu ka ansaxaa weeye maalinka la soomana waa inuu yahay maalin soonku ansaxayo waxaa la yidhaha arkaan buu lahaa oo waxaa ka mid ahaa niyada waxaa ka mid ahaa niyada inta habeennimo in lala yimaado imsaaga ka mid ahaa waxyaabaha soonka buriyo muftiraadka la yidhahna waanu soo marnay oo waa soo qaadanay luqo iyo sharci buu lahaa aayaad buu lahaa axaadiis buu lahaa soonku maruu waajibo ayaan soo marnay soon waajib ah sida soonka ramadaanka kafaara gudka nadarka qadaha kuwaasoo kaleeto soon xaaraam marow kaa yahay oodan samay karin sida maalmaha ciidda ayaamu tashriiqa soonku maruu sunno yahay isniinta iyo kamiista iyo ayaamulbiidka yoomu carafa iyo waa soo marna weeyaan qofkii aan carafo taagnayn soom sunno ah annagii shala ka soo hadlaynay marow sunno noqdo iyo marow karaaha noqdo waxaa jirta masalanba waxyaab qofka ashyaa u bannayn karta in uu ruqsada ilaahay qaato oo uu afuro waxyaabaha u ruqsayn karaa qofka sidiisaba sooman haddana loogu ogolaan karaa isagoo soomanaay in uu masalan baa afuro waxaa ka mid a xanuun oo kale qofka hadduu qabto hadduu hore u hayana hadda xanuunkaa joogto uu yahay soonkiibuu ka tegayaa qofka oo xanuunka uusan awood u lahayn xanuunka lagugu oggolaan karo masalanba waxa weeye in aad soontana wuxuu noqonayaa waa xanuun aadan awood u lahayn inaad soonto weeyaan waa xanuun badan waa xanuun bannaynaya qofku inuu booraysto u bannay karay weeyaan waa xanuun uu ka baqayo inuu halaagsamo markaasoo kale qofku maadaama uu xanuunsan yahay xanuunkiisu hadduusan daa'im ahayn oo rajo laga qabo inuu mar oon caafimaado markuu caafimaado ayuu waxa weeye faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhara qofku hadduu sooman yahay oo waxa weeye qof waxaan rabaa qofku hadduu xanuunsan yahay oo sidiisaba uu yahay qof xanuunsan ama uu yahay qof musaafira hadda maalmo kale waa maalmaha uu caafimaadee maalmahaas baa la doonayaa ramadaankii inuu la yimaado ilaahayba subxaana wa tacaala sida qur-aanka uu noogu caddeeyey faman kaana ruuxii ahaado minkum idinka mida mariidan ow calaa safarin waa cudurdaar kale fa ciddatu min ayaamin ukhara laakiin dadka aan awoodda ayagu u lahayn wa cala aladiina yudiiquunahu ay laa yudiiquunah dadka aan soonka awoodin oo maxay la awoodi waayeen qofka waayeelka ah ama qofka xanuunkiisu uusan waxa weeye ou ya'siga gaadhay oo laga quustay oo daawada uusan lahayn fidyatun fidyatu fidyatun dacaamu miskiinin fidyatu dacaamin baa laga rabaa weeyaan mud bay bixinayaan maalinkiiba marka waxa weeye ruuxii xanuunkiis xanuunsanaa oo xanuunkiisa rajo laga qabo wuu soo qadaynaya qofka musaafirka ah oo uu safraya hadduu salaad subax ka hor baxa weeyaan meel dheerna oo u safrayo oo u yaqaano oo boqol kilomitr ama sagaashan kilomitr ka badan isaguna waxa weeye cudurdaar buu leeyahay maadaama uu musaafir yahay safarkii safaru macsiyo uusan ahayn isna wuu soo qadaynayaa weeye maalmihii dhaafay laakiin musaafirka waxa uu khayr badan haddii uusan soonka ku dhibaato mudanaynin in masalanba oo waxa weeye soomo taasaa u khayr badan weeyaan waxa kale oo la yidhaahdaa qofka waayeelka ah qofka waayeelka ah masalan oo qofka weyn oo qofka weyn oo waayeelka ah iyo qofka xanuunkiisa laga quustay qofka da'da weyn oo aan soonka awoodin iyo qofka xanuunkiisa laga quusta oo meelyaalka ah labadaasu maalin walba maxay bixinayaan baan dhahnay raashin bay bixinayaan mud bay bixinayaan mudku waa shay aan kiilana dhammayn nuskiilana ka badan baa la yidhi waa ilaa lix boqol oo garaam wax la-eg weeyaan intaasay bixinayaan maalin walbaba raashinkii caawa laga rabay saaka wuu soo dhiibi karaa maqhribkii kii laga rabay laakiin ma dhihi karo bisha dhan baan hadda sii dhiibayaa ma dhihi karo fidyadu waxay uga bedelan tahay zakada meeshaad doontaad ku dhiibi kartaa halka adoo jooga adigoo iska jooga london ama maraykan jooga ama australia jooga ama waxa weeye jooga waddamadan yurub meeshaa doonta ka jooga baad dhihi kartaa dadka soomaaliya jooga maalin walba markii qoraxdu ay dhacdo koombe raashina ha layga bixiyo anigu sariir baan saarana waayeel baan ahay hooyadaa ama aabbaha oo soonkii awoodi waayey ama qof meelyaal ah oo xanuunkiisu gaadhay in laga quustay soonkana aan awoodin meelyaal asna ah labadaa qofood maalin walba sidaas bay samaynayaan waxaan ka digaynaa lacagta lagu bixinayo lacagta iska ilaaliya waktigii nabigeenna lacag lagu bixi lahaa haddii lacagu ay jirto lacag lagu bixin maayo oo in la siiyo miskiinka lacag la siiyo oo la yidhaahdo lacagtaa waxa weeye maalin walba ramadaanka markii la gaaro hal mar baan lacagtii dhiibayaahoo anigu ma soomi karo wax ku ansaxay ma leh waajibkii lagugu lahay haddii aad awoodin ood waayeel tahay soomba laguma lahayne waxaa lagu lahay raashin baa lagu lahay waajibkii lagu lahay kaama bixin sidii un baa lagugu leeyahay weeyaan mar haddaa lacag ku bixido masaa-isha ramadaanku waxa weeye waa masaa'il sidaa mar walba macnaha in looga hadlo ay u baahan tahay waxaa kaloo la yidhaahdaa dadka ruqsooyinka leh ee labadaa qofood waa isku xugun qofka waayeelkaa iyo almariidu aladii laa yurjaa biru'uhu asbaabaha ruqsooyinka ahoo loo afuri kara waxaa ka mid ah qofka gabadhu hadday tahay xaamilo ama hadday tahay murdica saddex masalo ayaa ka timaad baa la yidhi haddii ay nafteeda u cabsanayso mar walbaba way afuri kartaa weeyaan nafteeda hadday u baqayso weeye qab baana laga rabaa hadday u baqayso nafteeda iyo carruurkeedana qab baa laga rabaa hadday u baqayso naf carruurka naftiisa kaliyana alqadaa waalfidya saddexdaa masalaa ka imaanaya weeyaan alqadaa waalfidya ayaa laga rabaa weeyaan qadana waa laga rabaa raashin inay bixisana waa la rabaa weeyi soomka axkaamtiisa iyo axaadiista ka hadlaysa wax yaraa nooga haray insha allahu sharaxaad ah laakiin waxaan noo bilaabanayaa oo darsigeenna berri insha allahu aan dhex geli doonaa haddii ilaahay idmo kitaab alxaji weeyaan kitaabu alxaji waalcumrati axkaamtii soomka waa ka soo hadalnay soomkii inkastoo masaa'il macnaha yaryar inaan sii sharxnayn oo aan xoogay aan u baahnayn darsigeenni konton iyo saddexaad ee ramadaanka fasalkii ugu dambeeyey oo la xiriirka la lahaa ictikaafkii fasalkii ictikaafka ama ramadaan ha la sameeyo ictikaafka ama kayre halkaas ayuu noogu dhammaaday ilaahay ha naga aqbalo ramadaanka masaajid waaweyn oon ku ictikaafnan ilaahay hana siiyo wanaagsan oo jaamiciyaal ah oo islaamka oo dhan ay ku kulmi karaan masaa'ibta iyo fitantao dhanna ilaahay hanaga badbaadiyo khaatumada ilaahay hanoo suubiyo waalidiinteenna iyo mucalimiinteenna ilaahay ha u naxariisto insha allahu qaybaha noo haray kitaabku wuxuu ka sheekay doonaa oo hadda aan kor taagannahay oo macnaha uu noo marayaa fasalka xajka iyo cumrada kuwaasaa noo bilaabo doona biidni illaahi alkariim darsigeenna intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu